asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waa golaha golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaaliyeed waa golo lagu wareysta had iyo jeer siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ee caalamka ku kala nool waa golo soomaaliyooda ay dhegaysato waa golo hadalkiisa ay xambaaraan labada websayt ee ah golaha com iyo websaytka kayaha arrimaha com awa golaha kan waxaa martii noogu ah wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta ee galmudug axmed shire maxamed waa dowlad goboleedka galmudug waa axmed shire maxamed axmed shire may maqlaysaa walaal
hadda ku maqlaya waxaan jeclahay balolta marka hore dhowr arrimood baan u kala dhigi doonaa warayska kan soomaaliya oo dhan baad la hadlaysaa adigu dowladda federaalka iyo howlo ku saabsan iyo weliba arrimaha gobolkaasi mudug iyo arrimaha ku saabsan dowlad goboleedka galmudug waayahay ba marka hore waxaa jira soomaaliya in hadda laga qaban qaadinayo doorashooyin aqal sare iyo aqal hoose aqalka sare hore mayna noqon inagu sideenaba waxaad la moodaa dowlad goboleedyadu intooda badna hadda inay soo gudbiyeen liisas layiri waa la doortay muran badan baa ka jira oo weli isqabqabsi fara badan baa ka jira laba baarlamaan dowladana hore inoola soo maraynaga doorashooyinka soo socdaa haddaba ma kula tahay mid ay ku suuro geli karto laba baarlamaan ay soomaali yeelato iyo ayna ka dhalan karto dowlad soomaali dowladnimo rasmiya u horseedi kartaa aa kula muuqataa arrintaasi adiga
bismillahi raxmaan iraxiim marka hore aad baan waxaan ugu faraxsanahay oo xilli hore igu dambeysay cod xambaaraya soomaalida oo dhan intay wada dhegaysan karto ay una siman tahay waa inkaga mahad celinayaa hana ka daalina idin leeyahay haddaan usoo noqdo su-aashaada run ahaantii waxaa soomaaliya siyaasadeedu ragaadiyey ama meel ay u socota loo aqoon waayo waxa weeye dadaan danteedana wadin dalkeeda iyo dhaqankeedana aqoon ayaa walaayadeeda hoggaan ka noqday ilaa soo jireenkeedii ilaa dowladda maxamed siyaad barre dhac wixii ka dambeeyey oo hadda wax lasoo dhoodhoobayey dowladda tan hadda federaalka ee jirta waxa aad ummadda soomaaliyeed ugu dawaqsan tahay oo marka run laga sheego in uun qof inta kursi fadhiista ama kooxi meel fadhiisato ay carruurtooda ku biisaan waa laga fahmay laakiin federaalka macno kale oo laga fahmay ama si kale aan u qaadan karno shahawareerkiisu ama dhiigdaadintiisu ama qaadaradiisu dalka waa saamaysay oo dagaalla xataa siday u socdaan laqoo basaabayey midaan kale ee ah labada aqalla ninba waxaa laga sheegay sibirta horeba dab loo waa baarlamaan la ogaa in lagu soo doortay hadii ama lagu soo tilmaan qaatay inuu yahay mid beelaha ka kooban oo kooban ayaa meelu u socdo aan ahayn in doorashada markimooshin iyo lacago iyo dalaal waxaan ahayn aanan ka baran in haddana aqal la keeno aan meel u socdo iyo wuxuu yahay la aqoonin waxay aada usii mugdi gelinaysaa doorashada mugdi gelinaysa qarannimada soomaaliya mugdi gelinaysaa caqliga iyo meesha loo wajahan yahay in dal xora aan sii ahaano ayaana waxaan qabaa inay tahay labaatanka sano soo socota ama kontonka sano soo socota ee halis ah in indhaha laga sii turay ummadda soomaaliyeed oo maro looga xiray haddii doorashada aan eegana doorashadu run ahaantii qaababka aan arki jiray si soo boodahay u dhacdaa wax la yidhaahdo doorasho waa dhacayaan hadda doorasho waad ogtahay sidii horta doorasho mid la yaqaano waxay ahayd inta deegaanada la tago qof walba codkiisa in la qaado laakiin hadda tan sidaas ma u dhacayso tii horena uma dhicina waxay ahayd dad la soo aruuriyey sidii doonaba ha lagu soo aruuriye oo haddana hal hal dhisba lagu soo aruuriyey ayaa codeeya marka dad la soo aruuriyey oo hal dhisbanta yimaado codeeyaay dhib badan lagala kulmi maayo oo way dhici kartaa wayna dhacaysaa imaan mayso maxay dhalaysa waxa walwalka keenaya laakiin doorashada way dhacaysaa waa laga yaabaa in bilaha soo socda iyo xoogaa xagga farsamada ay dib u dhacdo oo waxyaala iskaga keeni waayaan laakiin way dhacaysaa
waa gartay waxaa jira dad fara badan oo musharixiina oo ka cabanaya inaan haba yaraatee aanay ashas u lahayn inay isticmaalaan tifiyadii iyo idaacadihii dowladda sidoo kaleetona horeyba loo yiri magaalada muqdisho oo meeshii doorashadu ka dhacaysay oo kuma qabsan kartaan yowdhada kuma shiri kartaan arrintaasi miyaanay u muuqanaynin musharaxiintaas inay xuquuqdoodii ay ku rabeen inay soomaali madaxweynenimo ugu noqdaan ugu ordayeen inay tahay dowladda maanta islaamadu iska hortaagtay maadaama ay laftooda musharaxiin ay yihiin madaxweynaha rasaaruhuda
run ahaantii siyaasiyiinta soomaalida ee laba erey oo badanaaba laga barto markay maslaxa siyaasadda imaanayaan oo ay dadka la hadlayaan waxa weeye waxbaa la dhacay oo xoolaa la dhacay oo waxaa jira wax la isdaamariyey iyo wax kale oo odranaya waxa la ii diida hadalka waxaan u malaynaya webseedyada ama raadiyayaasha ama telefishinada soomaalidu maanta ay leedahay waa xisaab ma lahan telefishinada iyo iyo meelaha la iska arko maalin walba dadka siyaasiyiinta ah ee kuraasta u tartamaya way way ka buuxaan hadafiyo ama nuxur aan ahayn inay caayayaan qolada hadda meesha fadhida oo lagu dhagabarsoobo oo dadka soomaaliyeed niyadda kasii xumaynaya oo hadallo maaragtay aan loo abdayin ah ayaa ka baxa marka eedeymaha noocaasi waxaan isleeyahay eedeymo waxa weeye aan loo meeldayin oo aan aada looga fiirsan run ahaantii macno weyna aysan ku jirin haddii ay jiraan dad maaragtay dadka siyaasadda dowladda hadda jirta kasoo horjeeda oo raba inay tartamaan waxyaalaha xusuusta aada u mudan waxaa kamid ah oo ummadda soomaaliyeedna inay eegta ay ahayd maalmihii igad ay rabtay inay muqdisho ku shirto oo ahayd maalmo in adduunka laga gado siyaasada soomaaliya ee la tuso in dalkan dawlad leeyahay haba haba tabcaanba ha ahaatee magaalada muqdishona ay tahay magaalo dad marti gelin karta nimanka mucaaradka ahi intaas soo qabsadeen oo magaalada amnigeeda siduu yahay ayay waxay ku baaqeen inaan dawladana jirin lana isku soo baxo lana dhagaxyeeyo waftiyada iyo dadka imaanaya ereygaa dalka dawlada kama jirto qof aaminsanayna inuu tartamo oo tartan raadiya macnaheedu waxa weeye meel aan biil ka raadsado hala ii baneeyo ee qaab dawladeed iyo qaab qaranimo ma ahan dalka kale wuxuu uga bixi karaa silaca iyo mashaakilka uu ku jiro in hadda kooxda joogta bur meesha ay joogto wax looga sii daro laakiin ma joogto in meeshaas inta marar la saaro la yirahdo waxba ma jiraan haddana la yirahdo tartan baan rabnaa oo waxbaa sidaas noqday waxbaa sidaas noqday markaan isku soo ceeriyo nuxurka arrintaasna eedeymaha sidaas badani waxaan isleeyahay telefishin laga hadla lama waayine waa eedeymo ah dadka dhegooda lagu soo jeediyo waa gartay waa waxaad ahaan jirtay adigu wasiirka hore wasaaradda wafaafinta ee dowlad goboleedkii waan filayaa inuu kii hore yahay galmudug waxaa jirtay dad fara badan oo usoo halgamay oo laga yaabo weliba waktigaagii inay tahay waktigii dowladnimada maanta jirta cagaha loo dhigay dadkii usoo shaqeynatay adigu oo kasoo shaqeeyay in cagaha loo dhigo oo weliba federaalka iyo hawsha aada u waday dadka soomaaliyed waxay aaminsan yihiin iyagu in federaalkan yahay aasaaskii maanta soomaali in badan midee kala maqnayd ee isugu iimaanisay iyo weliba in maamulkii uu gaari karo degmooyin iyo dhul hoose iyo markaasa tuulooyinka iyo meel walba horumarka ina sidaa ku gaari karo adiga miyaanay kula muuqan sidaa maadaama marka hore ay tiri dee federalku wuxuu keenay qoraabo iyo dhibaatooyin
federaalka horta hadii la yidhaahdo haddii daruura muuqdaan oo qaabkay u da-aan baa la odorosaa dhulkay ku daeen meesha siday biyo u dhigeen ama qotifka intuu leegyahay baa lagu qiyaas qaataa haddii xoola kuu riman yihiinna markay dhalaan baa caanahooda iyo guushooda la eegaa federaalka run ahaantii quruxdiisa iyo foolxumadiisa waxaa astaan u ah magaalada gaalkacyo astaan u ah magaalada gaalkacyo ayaa dadka soomaaliyeed tusaale waxay uga filan tahay federaalka waxa uu soo wado caqliga laga fahamsan yahay mustaqbal la-aantiisa mugdiga iyo iyo jahwareerka ku hoos qarsoon anigu shaksiyan federaalka hadda wax soomaaliya ay qaadatay oo sidaa u sheegtay la qaatay in la arko way muhimta laakiin in la saadaaliyo oo la odorosaay ama waxaan isleeyahay dadka soomaaliya meel fog ka raadin maayaan waxay ka raadinayaan siyaasadaha iyo qaabka ay caawa ku bariday magaalada gaalkacyo oo marka aada waraysato dadka labada dhinac aysan dareemi karin waxay ku dagaalsan yihiin oo aan qabyaalad ahayn oo aan ahayn ceel biyood oo aan ahayn wax kale macnaheedu waxa weeye kala qoqobidda iyo astaamaynta ee federaalku uu soo wado ayay astaan u tahay deegaano badan ama dad badan oo soomaaliyeedna sidaasay u saamayn doontaa sidaas ajligeed wax la qaatay weeyo hadda anigu hadda kuma tilmaami karo qof baan ahayo kuma tilmaami karo ma hirgelayaan laakiin waxaan ka mid ahay dadka aragtidooda ay u muujinayso inaan gacan mugdiya kusii soconno
waa gartay waxaa jira dowlad goboleedka adigu markii hore dadka aasaaska u ahaa ama qaybo kamid a aasaaska waxaad kamid tahay adigu waxaa jira inay dadka aada uga cabanayaan oo leeyihiin waxqabadka dowlad goboleedka hadda galmudug dhinaca waxqabad la-aan ay kaga cabanayaan dhinaca maamul xumo ay kaga cabanayaan dhinaca fidin la-aan dhinaca maamulka oo dee maamulka goongo-an maanta ugu muuqdo iyo colaado ay soo kordhinayso dowlad goboleedka gudihiisa baa looga cabanaya arrimahaasi adigu sida kula muuqataa sidaas u arkaa maamul goboleedkaasi maanta waxa uu si rasmiya ugu salaysan yahayda
run ahaantii maamulkaasi anigu horta waxaan ka waxaan ahaa xubin ka ahaa maamuladii ka horreeyey ee jamaal cabdi qaybjid madaxda ka ahaa fadhiga iyaguna wuxuu ahaa magaalada gaalkacyuu ahaa waxaad og tahay maamulka galmudug dadka ku bahaysan ee uu matalanay waxa weeye soomaalidu waxay wax u qaybsata shan qaybood weye shan qabiil weeye oo lagu soo aruuriyey afar qabiil oo ka mid ihi maamulkaas waa ku dhan yihiin haba u kala badnaadaane waxaad marka dareemi kartaa maamulada kale ee dalka ka jiraan ma jiro maamul afarta qabiil ee soomaalida ay u dhan yihiin maamulka galmudug aan ka ahayn kol hadday sidaa tahay waxaad dareemi kartaa intaa soomaalidu kala laalaado oo wax kala tirsanayso oo dalku uu sida tan yahay maamulka galmudug ayaa wuxuu u noqonayaa astaan kala laalaadkaas iyo is-eedeyntaas iyo isrixiixaas sababta waxa weeyaan waa maamul koobay soomaalida boqol kiiba sagaashan hadafka iyo ulajeedada uu u samaysan yahana haddaan reer hebel nahay aan reer hebel iskaga riixino aan xaduudaysano uma samaysno ee wuxuu u samaysan yahay soomaaliya soomaali baa leh soomaali baana ku dhan deetana waxa weeye inta soomaalidu kala laalaado oo dufaysan tahay maamulka galmudug waa dufaysnaanaya waxaase isleeyahay waxqabadkiisa iyo qaabkiisa dhulucda iyo dadka la rabo in la isku keeno marka loo eego dhaliil weyn ma lahan oo waxa weeye dadkii soomaaliyeed oo dhan weeye weel aan aan lahayn dhacaan badan lahayn bay ay ku wada jiraan talo la rabo in la taxliiliyo ku wada jiraan waxaa kaloo deegaanka qayba ka ah kooxo maaragtay siyaalo kale u maleegan marka waxaasoo dhan marka la isku soo xooliyo waxaa la odhan karaa kor hadduu nabad caawa ku bariyey intiisa badani waxaa laga filan karaa waxa weeye inuu inta dhiman isku keeno oo soomaalida halkaas ku dhiman uu isku keeno dadka soomaaliyeedna ay tixgeliyaan inuu kaga duwan yahay maamulada kale inuu yahay maamul soomaaliya ay u dhan tahay ee u tahay maamul jifo waa gartay waxaa jira waktigii adigu aad galmudug ka ahayd wasiirka maanta gaalkacayo way ka duwanaysay maanta sulka maanta ka muuqda dowladii ka horreysay caalina way ka duwanay naf ahaanteeda iyo waktigii sabayo waxaasoo dhan iyo dhammaanba maanta muuqaal kale ayay leedahay gaalkacyo colaad aada usoo noqnoqoto oo badan baa ka jirta maxaa sal maxaa sal u abaasi leedahay adigu maadaama horey maamulka uga mid ahaan jirtay adigu aada soo noqnoqonaysa ee magaalada gaalkacyo iyo weli gobolka mudug
colaada soo noqnoqonaysa run ahaantii waxa weeye waa colaad hal dhinac ka socota runtii markaan madasha soomaalinimada codkeeda hadda ka dhexadlayo aan si toosa aan u ihaado waxay ka maleegan tahay waxa weeye siyaasadda dhanka puntland weeye laba waxyaalood baana astaan u ah mid waxa weeye gobolka mudug waa galmudug ayaa federaalka iyo beesha caalamka iyo xeerka dastuuriga ee dalka u yaalaay u saxiixay oo si udajira ugu saxiixan oo ugu dhaqan galay federaalismka dalka soomaaliya wax ku qaybsanayo in gobolka mudug uu galmudug yahay taas dadka reer puntland siyaasiyiinta reer puntland waxa weeye arrintaasi dad baa ku qabsaday oo waxa weeye halkaa cimilid ay ka dareemayaan oo halkaas waa waa ay diidan yihiin oo dagaalka halkaasuu salka ku hayaa arrinta kale ku jirta waxa weeye waxaad moodaa maamulkan puntland ninka odaga ahe abduligaas hadda madaxda ka yahay qaababka siyaasada oo u dhigaya inay tahay kala fintixin iyo kala fogeyn ummadda soomaaliyeed oo ereyada ka soo baxay xafiisyada waxa weeye cadowgayagii baan la dirinaynaa waxa weeye cadowgayagii baan etoobiya u kaashanaynaa waxa weeye cadowgayagii baan marka waa wax soomaalida si kastaba ha u dagaashee aan aan lagu aqoon jirin oo hadda ka soo burqanaya ma oran karo dadka reer puntland waxaa oran karaa maamulka puntland hadda u taliya waxyaalaha cajiibka ah oo nabadda aada u u ragaadinaya ama lala yaaban yaha meel loo raaca lahay waxaa ka mid a dowladda galmudug dowladda federaalka ah ururka al-shabaab beesha caalamka oo iska barbar dagaalamaya ayaa gaalka ka dagaalamaya ayaa uu yidhi ayay maamulka puntland yidhahdeen waxaan raba waxaan kaba rabaa inaan dadka soomaalida meesha iga dhegaysanaya aan u sheego xafiisyada galmudug kala soo bixi karta tol beelay iyo yaa reer hebela sababto waxa weeye xafiisyadaasi dadka ka shaqeeya waa dad soomaali oo dhan ah laakiin xafiisyada puntland waxaa kasoo bixi karta waxa weeye tol beelay maadaama maamulkaasi yahay maamul beeleed ama beel beelaha soomaaliyeed beel kamida jufo kamida inuu yahay oo hadday yidhaahdaan tol beelay reer hebel haddaan nahay wax iyagii baa la qaatay hubka iyo darandorigu isku soo duba dhacayo sida soomaalida lagu kiciyaanaa waxa weeye tol beelay marka sidaanan iskugu dheelisirayn ee dadka soomaaliyeed ee labada dhinac midna ahayna ay ugu wareersan yihiin waxa weeye xafiisyadeeda waxa kasoo baxay waxa weeye war soomaaliya inta kaartaa la badbaadiyo walaal baynu nahay dad wada jiraynu nahay dad ishordha baynu nahay iyaanan gudnimo u horseedin qarnimada iyo dalka xafiiska kale ee wax nagala dhexeeyaana waxaa kasoo baxay waxa weeye war hubkiina qaata reer hebel baa na soo weeraray ama haddaan reer hebel nahay qarnimadeeda saasi ku jirtahay marka
cabdi reebdiid inuu hadlay baan filay aad dhegaysatay barnaamij baxdiyo aada u fara badan oo ka dhacay baa jiray magaalada gaalkacyo oo mas-uuliyiin fara badan ka hadashay oo dhinaca galmudug ah dhammaantoodba in muddo ah waxa muddo banaanbaxyada iyo dadka la kicinayay oo naftan in eedo fara badan puntland loo jeedin puntland si aanay ka jawaarin iyaga kuwaasi miyaanay kuu muuqanin oo aadan arag in dhinacaas mas-uuliyiin fara badani ay hawshaasi ka wado oo maxaa dadka shacabka banaanbaxyo fara badan la keenay
taas aan ku soxo banaanbaxyadaasi runtii midna kuma salaysna puntland kuma salaysna cambaarayn kuma salaysna nacayb kuma salaysna waxaad og tahay ciidamada maraykanka ee degan waxyaabaha soomaaliya inay diyaarada ku garaaceen fadhiisiimo ay leeyihiin ciidanka galmudug oo ay dad badan ku laayeen miyiga fogna ay xoolo iyo dad reemiyo abaaraysan ay ku laayeen ana arrintaas ka dhalatay ayaa banaanbaxyadu ku wajahan yihiin oo aynu dal iyo dibadba aynu aada uga cadhoonay waa laga yaabaa in markii dadku isu soo baxo caradooda ay carabkooda laga dareemo maadaama dad dhinaca puntland ay kasoo baxday annagaa ka dambeynay oo u adeegsanay waa laga yaabaa ereyo noocaasi in dadka qaarkiis ay carabka ku dhuftaan laakiin banaanbaxyada iyo carada aynu muujinaynaay maahan kuwo ku wajahan puntland waxaweye waa kuwo ku wajahan maraykanka iyo siyaasad xumadiisa iyo mugdiga loogu farfiiqay oo aanu leenahay maaragtay wuxuu maraykanku weli noo daba joogaa dhacdooyinkii xadar ka dhacay waa mahadsantahay waxaa jira madaxweyne ku-xigeenka galmudug waxa uu sheegay isagu uu leeyahay riisanka aan weerarada tan iyo dagaalada tan puntland lagu qaadayna aanaan u joojinayn waxa weeye jidkii dheeraa soomaalida puntland xiratay xuduudii aan lahayn baana aan weli gaarin sidoo kale wuxuu dhul aan muxuu ahaaye laga wada hadlin bay dhisteen oo dhismayaad ka sameeyeen waa madaxweyne galmudug bay hadalkaa yiri taasi miyaanay ahayn iyada laftigeedu inay cadaynayso galmudug inay wakti walba weerar tahay maadaama madaxweyne ku-xigeenku uu sheegay weeraraatan waxaan u wadnaa ilaa inta arrintaas dhammaanayso saasaa weerar ka wadnaana meeltaas cadeynay weerarada ka socda runtii ma dhegaysan hadalka madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo anu ma dhegaysan hadda madaxweyne ku-xigeenkiina waa yahay oo aniga waana iga xogaalsan yahay waana iga mas-uulsan yahay laakiin aniga ulaqabkayga ama inta aan ka ogaay waxa weeye kuma salaysna ruuxa dheesha ka jira waxa weeye daandaansi reer dadka reer habarka ah waxay ku mahmaahan baa la yidhi dariskii dagaalkaaga rabaa digaagaaga iga cisku yidhahda ama dooradaada iga cisku yidhahda oo waa garan kartaa oo digaag waa waxa ciyaaraha ugu dhaqdhaqaaq badan aan la controli karin puntland gaalkacyo waxa ay ka wadahay waxa weeye waa daandaansi hadda magac loo yeelayo wadada ay leeyihiin ama macsharka ay leeyihiin waa dhisaynaa waxa weeye waa dhinaca koofureed ee magaalada waynu annagu ka deganahay oo kontarollo caqliga iyo iyo brogramka jiraan waxa weeye waa sakataabasho ma ahan haddii ilaahay ku imaayo deegaanka waxaas deegaanka way degan yihiin dadka halkaa degan dad kala maarma maahan annagu tixgelin iyo karaanaynu u haynaa una hayn doonaa xitaa wax kasta oo na dhex maraana marna cadow nooma noqonayaan sababta nooma noqon karaan cid noo bedelaysaa male deegaanka iyo hadda meesha la qunsha qunshaynayaana waxa weeye waa meelo but galmuduga run ahaantii dulqaadka haddaynu galmudugna aynu samaynay ee aynu nabadda ka qaadanay ummadda soomaaliya raba inaa u sheego waxa weeye cid qaadataa ay iga tahay hay-adihii dawliga ahae dawladdii dhexe ee soomaaliya ay ka tagtay ee gobolka mudug ku yaala ee naga dhexeeya hantida qaranka soomaaliya cashuuraha iyaga lagu dhisay ee aynu wada leenahay ee aynu boorku ka midka yahay oo weliba dhinac iyaga ah waxaa ku manaafacaaba oo haysta reer reer puntland bay haysta waxaanu ka door bidnay gaalkacyo nabada ka ahaato intaanu isku dili lahayn ee taas dawlado iyo dad waxna kala yidhaahdo intay ka imaanayaan marka inaanaynu geeda meygaaga oo dhagxaan oo abaaraysan aan dad kula dirirro saasaysan nooga suroogin waa barbuqaando iyo hadal la dhodhoobay galmudug baa wax diidan
waa gartay waxaa jira oo ay aada puntland uga hadashay in muxuu ahay waxaa jira oo puntland ka hadashay inay tiri heshiis waxaa la galay two thousand two thousand fifteenkii baa lagu galay wati euros aanuu yini golgoleedo wax badnay yimaadeen dhinaca galmudug iyo dhinaca labada dhinac ba isu jiray airportka lagu seexay markii dambe ballanka harsanaa wuxuu ahaa in odayaasha ka soo jira deegaankaasi iyagu ay dhammaystirtaan inta ka hadhay maxay galmudug udiid u diidan tahay iyagoo u leedahay waa weli dawladuhu wada hadlaan waay samay saabto
waxaa dirirsani hubka is-ag yaalla iyo tiimashada yaalla iyo waxa idaacadaha aad ka maqlaysaan iyo cidaha iyo iyo tuufayaasha dhiigga iska daadinaya ma aha beero iyo iyo dad ceel ku diriray ama suuqa ku dhex diriray waxa weeye labada maamul jananadii wasiiradii madaxweyneyaashii wey waxa jiilaha joogaay ee haddii ilaahay ku idmaayo idaacadaha la hadlayaay waxaanad og tahay maalmihii sheekadu bilowga ahayd odayaal baa intaysan labada maamul isku bedelin iska arkay way waa la isku afgartay odayaashii dhinaca puntland ee odayaasha galmudug heshiiska la galay waxaad ogtihiin waxaa xirxiray puntland baa xirxirtay oo ilaa hadda ay u xirxiran yihiin marka waxa weeyaan waa geda isku qaris weeye waa goorma odayaasha axmed sow axmed sow waa goorma wakti odayaasha la xidxiday
maalmihii waxa weye maalmihii lalahaa maalmihii bilbilowga lalahaa m maxjar baa laysku haystaa intaan dagaalkuba uusan waxba noqon maalmihii u horreysay haddaad dib u raacdo idaacadaha maalintii dagaalka koowaad dagaalka hadda soc socda maalmihii koowaad oo bilowga ah maalintii labaad odayaal labada dhinaca is arkay way youtube-yada meel walbay ku jirtaa waa ka baari kartaan mark dhowr qodob bay ku heshiiyeen markay laabteen odayaashii dhinaca puntland ka socda waa la xirxiray deetana arrintu halkaasay faraha ka baxday waxaad haystaan oo youtube-yada ku jira niman saraakiila oo haddii ilahay kule kuleh dagaalka waxaan gaarsiinayna ilaa beled weyne waan laqaynaa siaan yeeli jirnaan yeelaynaa hadadaado mas-uuliyadda iyo dadnimada ee aada uga fog baad arkayseen wasiirka arrimaha gudaha karash baad arkayseen oo oo oo sidii nin xaduudka soomaaliya qabsaday u hanjabaya waxaas waxa marka laisku soo xooriyo arrin odayaal ma ahan laakiin puntland waxay ula jeedaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego waxa weeye puntland inkastoo ay maamul tahay haddana waa maamul beeleed wey oo jufo wey galmudugna saa idiin sheegay waa maamul soomaaliyeed annaga waynagu adag tahay inaynu nidhaahno jufada gaalkacyo degan hala hadasho ayagana ayaguna si ay dagaalka qabiil uga dhigaan ayay rabaan in dagaalkuna iyo tignikaduna ay magac maamul huwanaadaan qaabkuna uu noqdo inay si dadka reer galmudug ee soomaalinimada ku midaysan ay shaki u kala geliyaan inay yidhaahdaan reer galka ayaanu la dirirsana dagaalku waa puntland iyo galmudug galmudug waxaa diyaar ka ah oo shuruud la-aan ka ah oo soomaali jacayl ka ah oo nabad ka ah oo dalka nixidiisa ka ah oo qarannimada ka ah inaynu la hadalno oo jilbaha loo dhigo nabad waarta iyo wada dhalasho iyo dadku wuxuu isu yahay laakiin marna annagoo nabad nuuc inaynu labawajilayno ama aynu daah saarno bugto iyo xanuun aan annagu mas-uulkana waa gartay ka waran dad fara badan oo reer galmuduga waxay aaminsan yihiin halka kharashka iyo ciidanka iyo nafta la gelinayo dagaalka hadda sheekadaha maxsharka ka bilaabantay gaalkacyo ka taagan inay ka mudnaan lahayd in al-shabaabka degmooyinka haysta lagu xoreeyo galmudug wadahadalka iyo dhaqdhaqaaqa fidinta maamulkana la geliyo galmudug gudaheeda dad fara badan baa aaminsan aduu miaan taa u arkayn adu maadaama wasiir wasiirka bay ahaan jirtay muxuu ahaayey galmudug
run hantii waxa weeye waa hadal fiican weeye waa run inaynu qoladaas aanu jusi gelino waana gelinay waana gelin doonaa inaynu maamulka iyo dadka samayno waa gelinay waanu gelin doonaa arrimahaasi waa arrimaha aan mar walba jecel lahay puntland ama soomaalida kale ama in dadka soomaaliyeed ay dulliga ay ku jiraan ay ka baxaanna galmudug waa ka go-an tahay waana u samaysan tahay laakiin waxa ilaahay nagu jaajtaamay waxa weeye dariskayaga oo haddii la iskuloo yahay arrimahaas wada oo gacanka hadalka wada oo dacayada wada marka annagu inta badan waxa weeye war war soomaaliyeyna arka iyo difaac baan ku jiraaye ee marna nagama ahan ama tabar iyo talo inta qorshaha nooguma jirto ama puntland ama maamul kale ama dad soomaaliyeed aan dhiigiina daadino wixii maqan in laisku keenaa ayaa qorshaha iyaga siyaasadayda iyo maamulkii ku salaysan yihiin midaas ah galmudug baa xoolaheeda in xagga u leexsay ahaydna waxa weeye galmudug wixii tabarteedaay way samaysay wayna samayn doontaa laakiin dhinaca waxa ka socda waxa weeye waa daandaansi iyo dagaal iyo wax aan soomaalida xal u ahayn oo dhinaca dariskeena ka socda waa gartay mujtamaca soomaaliyeed ee caawa adiga halka kaa dhegeysanaya annaga waa noo habeenimo adiga lalmaalnimay kuu tahay obtanaha golahu leeyahayna kaa dhegeysan doonaa ha ahaadaan galmudug iyo puntland ha ahaadaan soomaali weyn maxaad jeceshahay inaad ku tiraahdo adamasa
waxaan waxaan rabaa inaan ku idhaahdo soomaalida meel way rabta waa joogte xabaal iyo ninkeed waa la isaga tegey hoostayada iyo reer hebel weeye degan hebel weeye waxay kusii socotaa waxa weye qarannimadayadii iyo dhaqankayagii iyo diintayadii iyo dalkayagii ayaa waxa ay noqdeen kuwo dalaal iyo iyo udhud iyo horaad nuugto ay ay dallaashay oo god lagu sii wado waxaan leeyahay yaa maali jirayey gobanimadii aawayey yaa soomaaliyahay ka kacoy ayaan leeyahay hala la iska daayo isreexiixa iyo hebel waxba gacanta noguma jiraan dalkayagi iyo dadkayagi iyo diintayadii ayaana la rabaa in nala ka meeriyo sida qarniga ilbaxnimada adduunku meesha joogto ay joogto waxaan leeyahay haloo heliyo cid walba oo waawareyaa soomaaliyahay leh hala laska meelna ha layska dhigo maamul hebel baa sidaana iyo heblaayaa sidaana iyo madaxweyneha sidaana dalkayagii iyo dadkayagii soomaaliya u kaca ayaan leeyahay kuwa dallaalinta ah ee deegaan walba jooga ee hududka iyo horaadugtadana ha la ogaado inaysa cidna dan u hayn gacan bila hala iskaga qabto soomaaliduna ha midowdo hana xorowdo hana hirgasho qarnimadeeduna ha noqoto mid waarta oo sida lagu yiqiinay ilaahay faras khayr haba furo
aada iyo aad baa umahadsan tahay waa maxamed xasan dagood oo caawa golaha nineteen sixty ku wareystay wasiirkii hore wey wasaaradda wasaafinta dowlad goboleedkii hore ee galmudug waa axmed shire maxamed aada iyo aad baan kuu salaamayaa axmed shire boqolkiiba boqol baan ku salaamayaa